guddiga doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ka daafuray ololaha qaran ee diiwaangelinta codbixiyaasha daafurka ololahan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda amniga gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo marti sharaf kala duwan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan cabdikariin axmed xasan ayaa ka waramaya daafurka ololahan
waa sharaf waa maalin weyn waa maalin taariikhiya saa la socotaan bishii disembar labadeedii guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodunuhu waxay doorteen hoggaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kadib waxaan bilownay inaan samayno dhammaan shuruucdii u baahnaa guddiga inuu ku shaqeeyo habraacyadii shan iyo labaatan xeer hoosaad waxaan samaysanay guddiyadii loogu talagalay inay kor joogteeyaan guddiyada maamulka iyo shaqada noo haya waxaan ku guulaysanay inaan gobolladii dalkii soomaaliya ee maamul ahaan aan u rabnay inaan ka samayno golaha deegaanka inaan wafuud u kala dirnay waxaa noo hirgashay inaan qalabkii doorashada soo gadanno oo history maanta soomaaliya waxaa u yaalla hanti qaran oo guddigu u hayo oo ah qalabkii doorashada qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay daafurka ololahan ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan barnaamijkan lagu daafurayo isdiiwaangelinta codbixiyayaasha waxay aniga ka meeyar ahaan oo ka duq ahaan ii tahay fursad aan runtii caadi ahayn ilaahay qofba nasiibuu siiyey wuxuu aniga ilaahay nasiib ii siiyey inaan ku soo aado xilli dadka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir degan loo siinayo fursad ay iyagu ku soo doortaan hoggaankooda oo ay dadka gobolka banaadir degan kuwa ugu horreeya ay noqonayaan mid qaran marka loo fiiriyo inay soo doortaan cidda iyaga matalaysa waxaa farxaddii ah anoo ka socda baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka dhammaan xildhibaanadii senatarada anoo magacooda ku hadlaya iyo guddoonkaba waxaa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galo ololahan qiimaha badan uu daafurkiisu magaciisu u yahay daafuurka ololaha qaranka ee doorashooyinka horowadidda howlaha doorashooyinka ee loo igmaday guddidan tobankii bisha waxay ahayd maalintii wasaaradda amniga iyo guddiga guddoomiyaha guddida doorashada iyo qaybta guddida u xil saaran amniga ku shirnay ee aan ka wada hadlaynay sidii loo sugi lahaa amniga doorashada
muddo badan kadib dalkeen hooyo ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si bulshada ay u helaan mas-uulkii ay rabaan si uu u hogaamiyo